bismilah sidaad arkaysa waxaanu dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer beledweyn iyo salaadiinta waxgaradka kulamo isdabajoogaanu ilaa shalayto gelinkii dambe lalahayn oo aanu kaga hadlaynay ugu horeyn dhismaha maamulka gobolka dhismaha maamulka gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo sidoo kale duruufaha dadweynuhu ku sugan yahay dhinaca amniga iyo nolosha abaaraha iyo duunyadaba dadka oo keliya maaha marka runtii de kulamadu guud ahaan si fiican bay u dhaceen isafgarad ayaana boqolkiiba boqol dadkii aan la kulanay oo dhami oo dabcan meelaha qaarkood way iska jireen dadka beelaha waxyaala ay kala tirsanayaan iyo waxyaala ay ka cabanayaan marka dhismaha maamulka laga hadlayo laakiin boqolkiiba boqol ku dhowaad waanu waanu ku guulaysanay inaanu isqancinno oo wada hadaladeedu wanaag ku dhammaada marka ma jiro waxyaabo ay dadku idin soo gudbiyeen oo cabasho ah oo ay doonayeen in wax laga qabto maadaama kulankii ama shirkii loogu talagalay labadan gobol in maamul loogu sameeyo uu hakad ku yimid waxyaaba ay ka codeen oo ay doonayeen in wax laga qabto oo idiin soo gudbiyeen ma jirtaa ha dabcan way jireen oo de waad ogtahay shirku intii hadda muddaaba uu furan yahay maalintii la furay ilaa maanta cabashooyin baana dad badanoo iyo beelo qaarkood uga maqan yihiin oo ay ka tabanayaan maaragtay qaabka ergooyinka iyo loo qaybiyey oo kale for example marka dhammaan waxyaalahaas ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisu si aada ayay ugala hadleen waxaanu salaadiinta u bandhignay maaragtay waxaan anaku in la doonayo maamulada dhismaya dadweynaha ayaa iska leh salaadiintuna waxay ka yihiin xubin muhiima bay ka yihiin inay maamulkaas dhisaan marka in shirkii lagu noqdo salaadiintuna ay hoggaan u noqdaan dhismaha maamulkaas cusub ee la doonayo labada gobol dhistaan marka waxyaabihii ay ka cabanayeen maxaa kaga qanciseen waxaanu kaga qancinay in marka ugu horeysa gogoshii lagu noqdo sidaan hadda kuu sheegay salaadiintuna noqdaan hogaanka shirka awoodda u leh inay wada hadlaan inay heshiiyaan inay wax qaybsadaan inay maamul dhistaan oo talada badankeeda aanu salaadiinta doonayno inay iyagu wixii ka dambeeya hagaan iyagu heshiiyaan marka horeysa beeluhu heshiiyaan kadibna wax qaybsadaan dowladduna ay xaggii fasilitishka iyo taakulayntii iyo haddii maragtay waxay ku kala duwanaadaan soo jiidistoodii roolkeedii ay qaadato ma jirtaa waqti aad noo sheegi kartid oo shirka dib loo furayo oo aad kala hadasheen salaadiintii aad kulanka la yeelatee shirku waa furan yahay already sidaan kuu sheegay laakiin dadkii uun wax ka tawday ee qaarkood ka soo tageen waxaan ku heshiinay sida ugu dhaqsaha badan in dib loogu noqdo waxaanaan filaya in maalmaha soo socda shirku si xawli ah u furmo iyada oo maaragtay dhammaan dadkii labada gobol degana ay ka wada qayb qaadanay waa mahadsanta